adigu dee gaar ahaan sad ay u sheegaan qolooyin baa soo socda le nooca hadduu yahay khabar aqbalayo sababta aan ilooyin looma aqbalayana waan sheegi doonaa oo tan baa deete masalada keentay in lasoo qaado oo dee waxyaalahani la mid maaha in waxyaalaha ruux marmar ama dadka aanu cilmigeeda iyo macrifadeeda siay ugu baahan yihiin aanay u sinayn dadka oo dhani waxay dee bal maalan intay mukalafiin ku yihiin ama ay doon u baahan yihiin inay kuba camal falaan ama ay ogaadaan hadhowna markaa su-aashii iyo naqligii saa ku badnaanayo wixii aan la mid ahayn bay ka duwan yihin bay leeyihi bal taasi iyada waa midoo ujeedadu khabarulwaaxidka hadduu inoo sugnaado oo uu khabarulwaaxid inoo sugan yahay bes dee kol hadduu inoo sugnaado waan ku camal falaynaa mawduuciisan iyo waxa uu ku saabsan yahay ama uu kuba yimi wuxuu doona haba noqdo wa qaala asxaabu abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisi waxay yidhaaheen de ama bacdigood laa yajuusu ma banaana alcamalu camalfal bima bihi ay bikhabarilwaaxidi lagu camalfalo فيma تcum bه الbalوى waxa ay imtixaano takliiftan laysku kalifaye ee ruuxu uu mukalafba uu ku yahay ay caam yeelayso ee dadkoo dhan wax wada gaadhayo u wada baahan yihiin ah in khabarulwaaxid loogu camal falaan oo waxay kollay tacliilkoodu yahay umuuraha caynkan ee caamka ah ee dadkoo dhami ay wada wadaagsanayaan waxa badan oo dee badnaanaysa inay ruux kasta uga u baahan yahay su-aashii laysweydiinayey ama ayaa badnaanaysa su-aashaasi hadday badnaanaysana dee naqlintii iyo warintii lasoo warinayey ayaa badnaanaysa oo markaa ma noqonayo wax mid iyo laba iyo saddex iyo ay soo naqliyaan wax dadkii alkaafa oo kale sandee salaada asalkeeda oo kale dadkoo dham ay usoo wada naqliyeen riwaayaadkooda ay u badan yihiin oo kale taas bay noqonaysaa marka noocii caynkaas ahaa ay ahayd dadkii way u wada baahan yihiin su-aasha la isweydiiyaana way badnaanaysaa saa daraaddeedna taasna waxay keenaysaa naqligu inuu badnaadey haddii mid iyo laba iyo saddexun ay noo soo naqliyaan dad koobanun ay soo naqliyaan dee arrinkaasi waxay meeshii keenayaa shaki oo waxaan inaanu asalba lahayn baa meeshii muuqanaysa ama dee loo malaynayaaba oo sidaas baan khabarulwaaxid waxaa caamka ah ee ruux kasta macrifadiisa u baahan yahi loogu camal falahaynoo dee waxaa caynkaasi inay kaafo ama dad badan soo naqliyaanoo tawaaturnimo laynoogu soo naqliyo ah inay dawaacidii ama asbaabihii keenayay imaka naqliga ayay aada u badan bay leeyihin sheekh wuxuu uhi raximah llahu tacaala wadaliilu waxa u daliilo calaa fasaadi dalika khabarulwaaxid kol hadduu sugnaado in loogu camal falayo in kaa fasaadkiisa waxa u daliila annahu xukmun sharciyun waa xukm sharciya horta kani oo yasuuqu fiihi uu jaa-is yahay wax dee bannaan yahay halkan oo dhacay alijtihaad in lagu ijtihaadaa maaha dee umuurihii daliil qadciya iyo yaqiin loo eegayo waa masaa-isha ijtihaadigahayd ee xataa awqaadda qaarkeed wujuhaatu nadar ay isku khilaafayeen oo in lagu ijtihaadaa wixii dee ijtihaad galaana kolley khilaafna waa gelaya in lagu ijtihaadaa ay bannaan tahay marka fajaaza waxa bannaan kol hadduu noocaa yahay ihbaatu sugitaankiisa la sugo bikhabarilwaaxidi khabarulwaaxid lagu sugo qiyaasan inagoo uga qiyaas qaadanayna calaa maa tacumu bihi calaa maa laa tacumu bihi lbalwa waxa aan dee cumuum lbalwa aan lahayn ee cilmigiisana cid kastaaba aanay u baahnayn ama waxaan mushtarag ahayn kaafadii ama dadkii oo dham ay wadaagsanayaan cid gaara oo khaasa kuba imanaysa dadkuna aanay wadaagsan sida kaasba aan khabarulwaaxidka ugu camal falayno kan isaga naftiisa xukunka caynkaasi ijtihaad waa geli karaa kol haddii ijtihaad geli karana xataa iska daa khabarulwaaxida qiyaas baa lagu sugi karaa oo qiyaas haddii uu yahay waa adiladii sharcigahayd oon daliil kale jirin noocaynkaasa xukunkiisa waan ka qaadan karnaa marka kol hadday taa tahay in lagu sugaa waa bannaan tahay de bal xanafiyada naftoodu qolooyinka qowlkan le masaa'il kala duwan ayay dee iyagii ku sugeen waxyaalo dee khilaafsan bal marka la eego in waxa weeye khabayn mar ama noocan cumuumulbalwaba ah ayay kuba sugeen oo bal markaa waxa weeye in waxaa kaba mid ah qahqahada oo kale qoslo hadduu ruuxu salaada dhexdeeda kuba qoslo oo kale de waxay bal maalan yidhaaheen salaaddii waa burinayaan waxyaalaha ay yidhaaheen kaba soo qaado nebidu tamri haddii waqtiga safarka la yahay waa lagu weysaysan karaa masaa'il xataa axaadiidtii kusoo aroortay iskaba dhaanay sugnayn boy dee daciifba tahay oo dee arrintuna ahayd waxyaalaha caamka ama cumuum bal waa lagu la ictibaarinayo ay ahaydba dee inaan bal usushooda haddii la eego inaanay dee sugin wala ay yidhaaheen way shuhureeday kuwaas ama way tawaaturtay laakiin xataa tawaatur iska daaya dee daciif baabay tahay umuuro saasay ku sugeen oo usuushoodii kollay aanay raacin oonay kuma sugnaan bal muhimku waxa weeye khabarul waaxid hadduu inoo sugnaado oo uu adigu muhimku uu inoo sugnaado waa lagu camal falaya ama waxani waxaa dee caamka ah ee dadkao dhan ku wada imanay ha noqdaa mayaanu ahaaninbe faslon wayuqbalu waa la aqbalayaa khabarulwaaxidkii wain khaalafa haba khilaafo alqiyaasa qiyaaskii haba khilaafe waa la aqbalayaa oo wain khaalafa alqiyaas bay de kolley waa fadxisanaysaan dee xaraka kalema wain khaalafa haba khilaafo alqiyaasa qiyaaskii ha khilaafo wayuqadamu calayhi qiyaaskiina waa laga horraysiinayaayoo ee qiyaasku marka nas jiro khabarulwaaxidku nusuustiibuu kaba mid yahay waa xadiidkii rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qiyaas dee saynu soo maray ma jirayo laa dee markaa laa qiyaasa maca nas ama hadduu nas mukhaalafadii ku yimaado waa taa la odhanayay fasaadlictibaar ay kaba cabirayeen oo cilo sidaasay fasaadulictibaar yidhaahaan baaba dee qiyaaskii markaa kuba imanaysay haddaba qiyaaska haba khilaafee oo hadday xataa qiyaas ha caaridee waa la aqbalayaa qiyaaskiina waxaa laga horraysiinayaa khabarulwaaxidka khabarulwaaxidkaa la horraysiinayaa taasba way waqaala asxaabu maalikin maalik asxaabtiisu waxay yidhaaheen idaa khaalafa alqiyaasa qiyaaskii hadduu aqbalo ayuu khilaafo lam yuqbal lama aqbalayo kolle waa qowl mashhuur oo iyaga agtooda kuba shuhroobay oo in maalan dee qiyaaska hadduu caarido ama khilaafo la aqbalaya waa shaafici iyo axmed iyo kathiir min alfuqahaa madhabtooda laakiin asxaaba maalik waxay yidhahdeen hadduu qiyaaskii khilaafo lama aqbalayo waa mid waqaala asxaabu abi xaniifata waxay yidhaaheen idaa khaalafa hadduu khilaafo qiyaasal usuuli usuusha qiyaaskeedii uu khilaafo lam yuqbal lama aqbalayo bal qiyaaskiiyo kollay dee wixii ay kuba celiyeen taas iyo wixii daliilkii sheekhu uu qowlkooda ku radiyaya waa inoo dambeeyaa maalikiyadii wuxuu kasoo naqliyay hadduu qiyaaskii khilaafo haddana asxaabu abi xaniifa wuxuu ka soo naqliyey ama uu tiiriyey qiyaaskii usuusha hadduu khilaafo bal dee haddii imaka waxaana inoo soo socdo marka dambe oo aqwaashan uu iyada radiyayo ama dee wixii radintooda ahayd sheegayo
asxaabu abi xaniifa waxaan ay qiyaas usul uga jeedaan isagoo le dee bal maalan tarbiid gelinayaa mootarado ilmudamadin qiyaaskii ay u jeedaan isaga iyo inay u jeedaan usuushan kale ee dee xadiidkii qur-aankii iyo ijmaacii bale bal taas isagu sheekhu uu ku taradudsan yahay laakiin qorooyinkii kale bal iyaguna masalada kaba hadlay sidaas arkashi iyo kitaabkiisa albaxru lmuxiid cibaaradiisu waxay halkan qiyaas alusuul uu kala cabiray walaa yaduru kownuhu mukhaalifa bidaahir lusuul macnaa dhib keeni mayso oo khabar waaxidkii celin kuma keenaysa la celiyo ama wax barara uma keenayso ahaanshihiisa uu yahay mid khilaafsan usuusha marka la eego kitaab ah leh ama sunno lagu ijmaacsan yahay leh ina isagiiba sunnadu kaba mid yahay ama ijmaaci leh inuu daahirkeedii ama wixii daahirkeedaasi keenayay uu ka yimaaduu khilaafsanaadaa waxa weeye iyada bal matalan taasi ma keenayso in wax sidaas lagu radiyo haddii dee mucaarado aan la jamcin karahayn oo bal maalan ama waxa weeyaan ay keenaysa markaa in la kala raajix yeelo aanay ahayn bacd alxanafiya iyagu waxay yidhaaheenba waa dee keenaya taas wuxuu keenayaa mukhaalafo ayuu keenaya ama maya in la celiyuu keenayaa bal markaa qiyaas alusuul waxay u wadaan haddaan qorooyinkaa kale eegna sheekhulowi noo soo wadaayo usuushu waa usuushii kitaabkii iyo sunnaha lagu ijmaacsan yahay iyo ijmaacii lahaydba weeye markaa mukhaalafadeedna waa wixii bala daahirkeeda guud keenaya hadday mukhaalafo dhaba tahay oo aan dee waxweeyaan haddii midkoodna qaato ka kale in laga taga ay ka laasimayso yada markaa dee uma suubanayan oo markaa lama keenayo in isagii iyagii uu caarado oo iyaga laga horraysiinayaayo waa daahir ahaan wax lagu keenmaya inuu mukhaalafada ama wixii uu keenayay asalkaas kale si wuxuu ka duwanya oo macno aan kaasi kii guud ahaan uu keenayay ahayd macno ka duwan marka uu kuma yimaado bal marka nooca caynkaasa ayay leeyihiin wuxuu keenayaa inaan deebal maalan taasi khabar waaxidkii nooca inaynaan aqbalin bal amfiladuna waaba kan inoosoo ay noo soo wadaan waxyaabaha ayga yidhaahaan taas daahirkeeda ay ugula tageen ay yidhahaan daahirku khilaafayaan balisaduma kolle kala baa inoo dambeeye laakiin waxaan uga jeedaan qiyaasa lusuul macnuhu waa usuushii kitaab iyo sunno lagu ijmaacsan iyo ijmaac lahayd daahirkeeda iyo sidaa daahirkeedu keenayo ayuu debel maalan haddii uu khilaafo ka duwan yahay wixii halkaa ka qaadan yihin isaga waxaan ka qaadan yahay kaga duwan yahay isagiiban ka tegaynaa wadakaruu daalika waxay arrinkaa sheegeen fii khabari tafliisi tafliiska iyo ruuxii caydhoobay xadiidkiisii kuwa yimi iyo walqurcati qurcada qurcada xadiidkeedii iyo walmusaraati neefkii la gaaxiyey isaguna xadiidkiisii saddexda xadiid dhaxalkoosu inoogu dhigtay laftigoodiina waa kaa tafliisku u horraysiiyey kan kalena waa ku xigsiiyey laakiin raqamka labaad xadiidka markuu soo dhigtay xadiidkan alqurca ayaa wuxuu laftigu soo naqliyay ahayd ana nabiya sala allahu calayh wasalam carada calaa qowmin faasracuu faaraada an yusama baynahum fi lyamiini ayahum yaxlifuun wuxuu doonay waa laftiga yaala inuu qorijido kooda marka hore dhaaranayo hadalkina hadal dabo markaa maaha xadiidkuna intan buu ku dhamma halkaa fa araada kitaabka taalla waxa weeye xadiidka sida saxiixa bukhaari buu inoogu sugayay waa kan raqamkiina idiin sheegay halkay kuma yaaleen waa fa araada ladankeeda waa fa amara xadiidkiina macnihiisii taniyo dee ka duwaysan uu doonay un si wuxuu ku hadliyey fulinay laftiga xadiidku waxa weeye saxiixa bukhaari inoogu sugay waana saxanaysa ama fa amara an yusana baynahum wuxuu rasuulka ilaahay amray in loo qori rido oo markaa kooda dee bal maalan waayo wax dansiiban bay ahaayeen labadoodiina dee meeshii waaba shay ay isku haysteen oo aan gacantooda kuma jirin oo midkoodna aanu bellime iyo caddayn u helin oo midkasaa sheeganayo mid la horraysiiyaaba ma jirto hadduu dee gacanta ku ayo saaxibalood baa la horraysiin lahaa oo kan kalea muduuci noqon laha labaduba waxay sheeganayaan wax wixiina midba wax lagu horraysiiyaa ma jirto dalmiinana ma haystaan markaas baa ay noqotay dee labadooduba inay dhaartaane kooda haddaba hordhaaranayo inay way siman yihiin tasaaxum xaqna waa meesha ka yimi waxanba ay wadaagsanayaan markaasuu amray in loo qori tuuro si kooda dabal ay qurcadu u soo baxda uu noqdo ka dhaarta ugu horraynaya markaa fa araada bedelkeeda fa amara ah xadiidku noo saxiixa bukhaari halka ay noo tilmaamay ayuu kuma jiraa adigu dee meel kalena waa kusoo celiyaa baabkaa ku dhow ayaaba ah qurcadan uu bukhaari u dhigtayoo baabuulqurcati fi lmushkilaati oo isagoo sanadkiisa aanu dhammayn ay kusoo celiya xadiidka laakiin kana waa baab ka soo horreeya kaa bal taas weeye musaraadna uu dhigtay macnuhu waa maxay oo intan muxuu uga jeedaa xanafiyada oo kale iyo dee qolooyinka waxaa la arkaa dee maalikiinna inay suurooyin la wadaagsanayaan ama dee imaka ay la wadaagsanayaan tafliiska ujeedadu hadday dhacdo ruuxbaa cid deyn ay ku lahaydoo deynkiisiiba wuxuu noqdayba midbee wixii uu haystayba qarqiyey oo waxan uu hayo waxa ka batayba deynkiisii waa cawdhoobay markaasaa waxay noqotay in wixii uu hayey markaas dadkii deynka ku lahaa loo qaybiyo oo inta wixii la iibiyo waa la iibinayaa caadi baa loogu iibinayaa ma haddee san imaka dhacdo oo kale waa la xaraashaya inta laydha in laydhaa shaygii qiimaday goynayay wax yar lagu tuuro si wixii yaraa ama bankiga mid ku lahaa ama tagumin halkan looga soo saaro wixii kalena dad kale oo waxaan ku shaqaysaa iska qaataan waa dulmi xun weeye bal masalan marka wixii la iibiyo dee haddii wixii ay gooyaan oo dadkii baa loo qaybin haddii xataa ay ku soo hadhaan waayo wixiisi intii usoo hadhay isaga la siinaye bal muhimku haddii ruuxu taasi ay ku timaado wixii baa la iibinayaa dadkii quramada ahaa ayaa loo qaybinayaa taasi waa xukunka guud laakiin xadiidkan maxaa ku yimi waa xadiidkan saxiixayna inoo horraysiiyey man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflasa fahuwa xaqu bihi min gayri ninka xoolihiisa cayntiisa cayntii xoolihiisa haleela ee gaadha min ayroobay agtii isagaa dadka kagala kaga xaq leh macnuu waa maxay ninkani dadkan quramada ee deynka kule mid ka mida ayaa xoolo uu dee ka amaahdayba uu ku lahaa oo weli aan ku tasarufin waa caynteediiyo sideedii ah ayaa meeshuu yaallaa xoolaha qaybta laguma darayo kan cayntiisii kol haddii aanu ku tasarufin inuu isbedel ku imane sideedii ay tahay ruuxii lahaabaa qaadanaya oo dadkan kale ma noqonayo iswatal qurama dadka quramadaanin la simana wixii kolba sidaa loogu qaybinaya intii kusoo hagaagta qaadanaye isagii ayaa qaadanaya xadiidkan oo kale dee kolay shaaficiyiya xanaabiraya way ku tagaan tan qowlkan qolooyinka kale waa kuwanoo umuurahan ay gudaniyo waxay leeyihiinba wuxuu khilaafsan yahay hamadee marka la eego iyagu taas uu khilaafsan yahay xaggii marka la eego u soo shiijirtay oo soo shiijirtaa waxay leeyihiin imika haddii dee ruuxu wax iibsado ama ha ku iibsado waa milkiyey isagoo milkigiisa tahay markaa waxaa ninkii hore uu ka go-o ninkii hore dayninuu leeya wax ma laha kan danbaa leh markaa marka laydhaa haddana ninkii kaleba wixiisii gaadhay isagiibaa iskale nugula laamaya iyadoo markii hore milkigiisii kolba ki milkigiisii yahay haddana in saasoo kale milki uu ruuxuu u xasilo wixii oo dee taasa usuushiisi ay ahayd ayay khilaafsantay bay la yimaaday balkaasi way ceriyaan qur-aaduna waxay de xanafiye iyo xanaabilo iyo maalikiyadu kulle waa qowlkoodo waxay ka dhigeen qur-aada oo kale wax ku kala saarka ama taciin mikaa noqoto ama sidaas waxaa kaloo ee koodii bal la horreysiin lahaa meeshii markii lasoo wareejoogsaday xataa waakan safka hore ilo haddii dee si kale laysu ogolaan waaye aadaankii qurcada iyo axaadiida inaguma timiye waxay noqonaysaa nooc qimaar oo kale isu roogaysa dee isadaa nasiirkan iyo waxa harkiisa loo isticmaali jiro waxay shabahaysaa way leeyihin qimaar iyo waxyaalihii mukhaadara nooc caynkaasa oo tan bay leeyihin soo qimaarkuna waa kii maniga ahaa iyadiibay shabahaysaa marka usuushiin waxyaalaha cabsia u eeg inaanay bannaanayn tibay khilaafsan tahay musaraadna waa neefkii la gaaxiyey xadiidkeedna waa ka inoo soo dhigtay rasuulku wuxuu xukumay salawaatullahi wasalaamu calaa dii neefka lasoo gaaxiyo oo ruuxii u arko inaanay caanahani caano beedhaba ahaynoo neefku uu leeyahay oo wax muhiishu uu ku sugan yahay ay tahay khiyaar buu leeyahay uu iska haysan karaa laakiin khiyaar buu u leeyahay inuu wixii iska celiyo laakiin arinteeda maxay noqotay in la raaciyo saac timira xadiidkana way celiyaan dee balhadaladooda ha ku badnaadoo barkood dee waa abu hureyra warinayo dee isaguna faqihmahayn bal aada dee aan toosnayn haba yidhaahan bal waxyaalaha dee imika halkana ay mihaal ahaan usoo qaateen waxay leeyihin qiyaasku muxuu keenayey ama usuushii kale waxa daahirkeedu ahaa kol haddii ruux wax lagu yeeshay uu magdhabayo waa wuxuu hadduu yahay wax miligan mili baa lagu magdhabaa hadduu waxa yahay wax aan dee mutaqawamana qiima lagu magdhabaayoo kale caanuu ruuxan waxaa dee isaga xaggiisa jira yahay timir buu celinayaa timirtii caanuu mili maaha qiima ahaanna lama eegina waa ka saacun bay noqotay ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen tii oo kale marka daahirkii marka la eego waxyaalaha dee damaanaadkii oo kale waa khilaafsan yahay ee dee markaa la ogaayo oo mithliga in mithli lagu magdhabo ama qiimi ama qiima la eego ama mithli la eego labadii midna xadiidkani kuma sugno marka usuul ahaan iyo arrintii uu khilaafsan yahay waa umuuraha ee axaadiid saxda xadiidka waa xadiidkaa saxiixayn kuma sugan marka waxay leeyihiin hadduu kani imika mutawaakir yahay asal mustaqla laga dhigi lahayo khabar waaxidna weeye umuuraha kale muu khilaafay isagaan celinayna oo umuurahan oo dhan oo waxyaalaha igaba tegay waana xadiid wada sugan intan iyo barkoodna ay labada saxiixba dhaceen barkoodna mid ahaan ay dhaceen oo kale wadaliilu calaa asxaabi maaliki binaadabal markaa labadaa qowlbuu wuxuu rajeeyahay waxa u daliila oo dee radinta asxaabu maalika aan radinayno ana alkhabara khabarku yadullu wuxuu nafisayaa calaa qasdihi saaxibi shariicati shariicada saaxibkii ubi waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qasadkiisii iyo de wixii uu jeeday bisariixi lafdigiisa sariixa iyo nudqigiisaasuu inagu tusaya waalqiyaasu qiyaaskuna يدل به أي ويدل القياس على قصده على قصد صاحب الشريعة بالاستدلال واستنطاق waayo cilad naskaa kale asalkiiban ciladiisii eegnay inagoo duruqdii cilada lagula soo baxayo kula soo baxnay dabadeed baa deeta farcana inay ciladu ku sugantay hadhow xukunkiibaa ilxaaq yimi marka waa istidlaal aan wax daliishanay ama istinbaad kana lafdigaan ka qaadanayna kana istinbaadka iyo istidlaalkaasu kuwa imanaya qiyaasku wasariixu waxaa sariixa ah ee lafdigiisa wuxuu nagu tusaya qasadkii saaxiba shariica ayaa aqwa xoog badanoo ka xoog badan taa isagu istinbaad iyo istidlaal ku xasilaya fawajaha marka waxaa waajiba an yakuuna bitardiimi awla oo qiyaasba markay kulmaan qiyaasaadu waa ruux mujtahida ijtihaadkii weeye bal maalan wixii ka yimaadana qowlkii mujtahidkuu noqonaya kana waa qowlkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka waxaa waajiba inuu isagu horraysiinta kaga mudnaado tan kale istidlaal iyo istinbaad kuga imanaya ama ruux mujtahida qowlkii ah وأما أصحاب أبي حنيفة أبي حنيفة أصحاب تيده فإنهم من أرادوا هدوا لجدان بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول وهي هذا الكون القياس على الأصول بالكون وبيان لسه سركش وكله سبوا بعبارة كمو عبرين مخالفا لظاهر الأصول بكلا عبريه إذا بكى تلميذ كان هذا الكيمي يبما إيمان إيه نفس الأصول تبان أي هذا الكيس كنت يريد أن أتجدد وأن أقن صادقا لإلهه haddii laakiin cibaaradan la yidhahdo hadday cibaaradiima usuusha lafteeda u jeeda mise qiyaaskii horuba uga jeeda maalikiyadu lahayd meesha laftigiibaa ku taraduraya dadkii kitaabkiisa mukhtasarka rawda ama kitaabkiisa dee marka looga matmaan albulbul baa la yidhahda kitaabkiisaas baa wuxuu kaga dhigaa inay aad farqinta la kala farqiyo al-usuul iyo masalan marka la eego iyo alqiyaas oo kale labadan qowl ah inay meesha yar adag tahay laakiin wuxuu ka dhigaa un qiyaaskuba inay marka la eego baabkiisa asal buu ku ahaa oo usuusha shareecada marka usuusha adilada la eegaya waa kan kitaabka sunnaha ijmaaca haddana qiyaaska asalkii afraad lagaba dhigayo xagga asal buu ku yahay wuxuu ka dhigan inay kala khaasan yihiinoo kada leeyahay qiyaas buu khilaafaya ama qiyaas meesha jiray buu khilaafayaa oo isla usuushii kaba mida kana leeyahay usuushuu khilaafayaana dee kol qur'aan bay noqon xadiis bay noqon ijmaac bay noqon qiyaaskana qayb ka mida noqon istisxaab iyo daliilkaa kale istisxaab buu noqon adiladaa kale guud ama ayuu mid ka mida noqonayaa uu ka caansan yahay buu kala cabira haddii ba la yidhaaho ee imanka hadalkan dambe cibaaradan dambe ee usuushuu khilaafsan yahay lagala cabiro inay qiyaaskuna bees usuushii buu soo geliyo marka wuxuu yihi hadday u jeedaan calama thabata in araaduu bilusuli alqiyaasa qiyaaskan calama thabata bilusuli wixii asal inoogu sugnaaday ama usul inoogu sugnaaday waxaan loo qiyaas qaadanayno ee xukum kale aan taa qiyaas ku haleeshiyayno hadday ula jeedaan fahuwa alladii qaalahu asxaabu maalika waa hadalkii asxaabtii maalikooda wax kale maaha وقد دللنا على فساد كاسين فاسد يهي أما قول بين مردود يهي وأن تاست المعنى ودليل كذا شغني ودللنا معنا دليل كذا شغني وإن أرادوا هدو أولاد شيئا نفس الأصول ونص هذا الكيس الكشين ونص نيلي وصول نقلية أصوش نفتي إلى أولاد شيئا ألا في أصوش أصول هي الكتاب والسنة والإجماع كتاب هي سنة إجماع فليس معهم عوضا معها من أوضا وشيئا وليون هدو كتاب وخلاف خلافه أما سنة خلافه أما إجماع خلافته وكذب الروايتين فليس معهم عوضا معها في المسائل مسائل التي مسائل أسير الدعاء أريد فيها مسائل بحر خبري واحد خبر الواحد كأي أريد أي أقبل وايد كتاب كتاب أي دليل oo ilaa intifac kalu khilaafay walaa sunnatun sunna walaa ijmaacan oo imika masaa-ishaasoo dhan oo xadiid ama aayad qur-aana ama xadiid dee waxaa mancaaya oo diidaya oo khilaafsan dee macnaha guud ay sheegeen mooye amase ijmaac lagu ijmaacsayo taasi ma jirto oo imika iyagoo le khabar waaxid baan u celinay usuushiina waa khilaafay waxaan iyagu bal maalan ay u xujaysanayeen inuu asal khilaafay ma kuma jiro oo ma hayaan kitaab iyo sunno iyo ijmaac taa diidaya oo inkiraya ama markaa radinaya agtooda kuma sugna degees kalena waxyaalo kale iyagu ku tegeen oo ay sugeegeen bal axaadiioodu ay daciif tahay oo haddana ay iyagu bal maalan khabar waaxid bal haddii aynu axaadiisoodii abama aan sugnayno haddaan ilaaway sugantayna khabar waaxidun ahayn ayay axkaam kala qaateen oo dee masaa'il kale oo hadhow ay asalkooda iyagu isburiyeen oo markaa noqonaysa oo dee qowlkooda ah oo hadduu salaada dhexdeeda ku qoslo salaada way burto taa cidikama diidana waysadna way burtay leeyihiin waysadina way burtay ruuxu wayna soo weysaysa xadiid mursala saa kuma yimi irsalaade mursala oo bal matalan sidiisiiba dee daciif noqonaya ama khabar waaxid waanay kuma tegeen de waxa ay ku kala farqiyaan ma jirto wasuushi waa khilaafsan yaa la odhan laayo waxaa salaada dhexdeeda waysadiisa waysadiisa buriya khaarija salaadna waa burinaya oo hadduu dee isagoo wayse qaba uu qahqahada ama qosolka weynba laga yimaado wayse kama jabaysay leeyihin khaarija salaad waa salaada dhexdeedu ugu ujasa waxa la ujaysame waa taasoo kale biyahan aan saafiga ahaynay nebi timira dee timir waxbaa ku milmay waa kaa nebigahan ay u cabayeenba haddii safar la yahay waa lagu weysaysanaya lowdaad xamarkii isaga wax lagu kala farqiyaa ma jiro naskii qur-aankiina haddii biyo la waayo in ciid loo guurayaa jirtay wax la sidoo u dhexeeya may jirin dee taasoo kalena bal khabar ibnu mascuud oo isagubaa dee aan sugnayn ayay iyaguna taa uga yidhahan marka waxaan leeyahay awqaada qaarkeed waxay iyagu ku tegeen masaa'il ay xujaysanay daliishadeen waxyaalo dee akhbaar aaxaaduuna oo bal aan saakuwani u sugayin aan u sugnayn marka la eego daahirkii usuushana khilaafsanoo kala duwan taas bayo iyada naftoodii baa dee waxyaalo usuushoodiia ama hadalkan aanay ku soconi u jiraan fasaqada waxa markaa dunay halkaa ku dhacay maa qaaluhu wixii ay yidhaaheen baablqowli fi lmaraasiili qowlkii iyo hadalkii lagaba hadlayay maraasiishuu baabkeeduu yahay adigu khabar waaxidna kolley kalaamkiisa waa ina horeeya waxay noogu filan saxaabadu laabankaa u laamayeen akhbaar laaxaad iyo aaraadoodii ay ugala tegayeen oo kolkol waxyaalo caamka ahaa ruux keligii soo naqliyey ayay wixii ay qabeen uga tegeen oo waa taan soo amarnay caaisho oo kale xadiidkii irtiqaw lkhitaamiin markay warisay saxaabadu ra'yigoodu waana shay dee caam ah oo dadkoo dhan kuma yimaado jimaaciyo waxyaalahaasi inay laga tegeen oo kale cumar sidii waxyaalo u lahaa haddii aanan xadiidkan maqlin wax kalaan kuma xukumila waayo ficlanna niyada faraha oo kale iyadoo dee gacanta ay katab ahayd intaanu bal matalan axaadiistii maqlin rasuulkii ilaahay looga soo naqliyaa xubin kasta ama far kastaaba inay toban helaa diyadoodu tahay markii hore wuxuu eedaystay u kale manfaca badaynin oo dee suuq oo kale shan iyo toban ka dhigay faraha mid toban ka dhigay lix toddoba oo sagaalo kontonkii buu gaarsiiyey laakiin uu kala badiyo markii xadiidkii uu maqlayna waa akhbaar axaad waana arrinka qiyaaskiisiiya wixii uu markii hore ku dhaqmayey waa iskuga tegayo bal adigu umuurahaasaa khabar waaxid kala duu noo sugnaayo xadiidkii uu sugan yahay wax caaradayo dee mucaarado dhaba caaradaya aanay jirin oo bal masalan ka xoog badan oo laga horraysiiya aanu mansuukh noqon waa lagu camal faraya inagoon wax kala eegin qiyaas umuurahan kale dee culimmada qaarkood shuruuddii xadiidkan lagu aqbali lahaa wax ka siyaadsan ay laba yimaadeen si loo aqbala aynaan eegin haddaba axaadiidkii waa kii inoogu qaybiyey musnad iyo mursal buu inoogu soo qaybiyeysan hore u soo maray bal maalan musnadkii iyo mursalkii musnadkii kolley waan kala soo baxnay oo dee bal qayrahaas walade mutawaatirka iyo taase laakiin akhbaarta axaadka ayaa musnad iyo mursal buu nagaba dhigay musnadkii waan kala soo baxnay mursalkiiba halkan nagaba diraan iyo karaamkii oo wuxuu walmursalu mursalku man qadacaku go-a weeye isnaaduhu isnaadkiisu eegeeh oo isnaadkiisii aanu xidhiidhin wahuwa waa ka sii fasilaya an yaruya inuu yariyo weeye shaksiga ama shaksi lam yasmac minhu aanu wax ka maqlin uu xadiidka warinayo fayatruka uu ka tago baynahu isaga dhexdiya wa baynahu shaksigaada uu kaga warinayo xadiidkane uu maanta kaga warinayo waaxida mid ama in ka badan kiligaasadu xagga dhexda waa intii u dhaxaysay ah bal markaa taas baa laadhig leeda kolay mursal dee waxay la tahay laba fadnila isu keen dabagalay musalaxina soo aragnayo tacriifku walow kan usuuliyinta maahan dee kutubtii intii reeboonayd aan ku soo aragnay iyadoo bacda muxadisiin ay ku tacriifiyeen ay qowlkan soo dhigteen haddana cinda ahli xadiid mursalku qowlkooda aan markan eegno waa xadiidka nin taabiciyo uu kor yeelay rasuulka ilaahi u kor yeelo ciduu ka maqlay oo saxaabadii aanu sheeginayna ciduu kaga maqlay taas baa mursalku yahay bal qowlka uu mashuursan bal taas buu ahaa oo waataynu kula soo maray laba qowloo kalena aynu soo aragnayna waa jirin xaggii musalaxada waa usuulkana iyadoo kitaabka muhiimka kuu hore ay kaga horeeyeen iyagu uu markan eegno usuuliyiinta iyo fuqahadu macnaha mursalka ay u isticmaalaan muu ka waasacsan yahay ka caamsan yahay mursalka marka looga cinda almuxadisiin macnihiisii uu lahaa marka looga qowlkooda adii mashhuurka ah oo hadduu halkaa ka ahayd sanadku ma xidhiirinayo waa kala go-aysan uu halkan bay inoogu yiri tacriifka muxadisiinta laakiin inqidaac khaasay ka dhigeenoo waa marka inqidaacu xagga dambe sanadka ama darafta dambe uu ku sugan yahay ee ninkii taabiciga ahaa aanu sheegin xadiidka cidi uu ka maqleen rasuulka ilahi baa saayidiinillah marka hadalkooda waxa baxaya haddii inqidaac jiro laakiin dhexda inta ka sokaysa inqidaacaasi yahay iyaga agtooda mursal lama odhanayn qowlkooda aada u mashhuurka ah ee waxa weeye magacyo kalay lahaayeen sida mucdal iyo muqadic iyo mucallaq iyo dhammaanba inqidaacan guud ka dhexeeyo kala go-aa sanadka uu kala dhexeeyo laakiin markan eegno usuuliyiinta marka la eego ama iyo fuqahadaba inqidaac kastoo sanadka ku yimaada kalamo kastoo sanadka ku yimaada oo la xidhiidhin mursal baa la odhanaya markaa muqadiciin muxadisiinta aan ku soo aragnayo mucdalkii iyo dhammaan mursalkan bay soo wadagelayeen iyo mursalkii gaarka aba intiiba mursal bay noqon oo axaadiisi mid sanadkiisa xidhiidhay iyo midaanu xidhiidhin wey kii sanadkiisa xidhiidhay waa mursal kii aanu xidhiidhino agtooda waa mursal marka wuxuu hi sheekhu isaga xukunkiisii inoo sheegaya markuu taa inoogu tacriifiyey falaa yakhlu ma bannaanayo daalika waa kaas waa kaa inqidaaca ama sanadkiisu aanu xidhiidhin ama raawi min maraasi iyo saxaabati asxaabta maraasi shayguu ka mid yahay waa mid aw min hayriha aw min maraasiili hayriha saxaabada dadka aan ahayn maraasiishooda uu ka yahay labadaa mid weeye oo xadiidku markaa uu mursalka yahay inqidaacaasi uu ku sugan yahay waan kala qaadaynaa in ciddan maanta xadiidkii dee ciddii ay ka maqashay aan sheegin ee ruux aanu ka maqlin u tiiriyo saxaabi uu yahay waa asxaabtuna aad buu taasi uga badan tahayoo dadkii aan markii hore orahan u soo islaaminayn axaadiidta badan warinayay dadkii yaryaraaye axaadiidta badan warinayay umuuraha rasuulka ilaahay kamay wada maqlin saxaabo kaley ka maqleen saxaabadaa mar way sheegaan in badanna ma sheegaan ee rasuulka ilaahay bay uga tiiriyaan haddaba saxaabi marka uu warinayo waxaanu rasuulka ilaahay kaba maqlin ama waaqacayo qise aanu sheegin uu warinayo ayaa waxaa laydhi aanu sheegina ciddii dee balwaasidada ahayd ee uu ka maqlay kaas baa marasiilu saxaabi noqon ama mursalu saxaabi la yidhaahaa hadiidaa taasi waa mid inta kalena ay sheegaan iyo ciddii ka sokaysa oo dhan marasiishooda waxkan ay badan yahay uu soo kala qaadaya فإن كان عندي هل xadiidku saxaabigaha waaqaca iyo qise aanu soo gaadhin oo ama auu yaraa markaas ama mabuu dhalan ama muu soo islaamin ayuu wariyey ama rasuulkii ilaahay buu dee xadiis u tiiriyey la ogiyey waqti hore xadiidkani inuu ku tacalulsanaa isaguna waqtigaas aanu adigu rasuulkii ilaahay dadkii la joogay adigu aanu kabanbi lahayn ama yadidiisaa noqotaa ama isagu isa islaamina la noqotee hadduu noocaa yahay wajaba waxa waajiba alcamalu bilcamalfal lagu camalfalo oo iyada lagama joogsanayo xadiidkoodii musnadkaasii loogu camalfalaya kan mursalkaa loogu camalfalaya waa sida meesha way jirtaa cid baa maqan laakiin cidda maqan waa saxaabi kale saxaabi kalenbuu kala wariyo saxaabada iyada dhexdooda wax ku kala warin jiray arrinkuna saxaabadina waa kan noo sheegayooda ama saxaabata asxaabta maqduucun bicadaalatin kuwa la deynayo weeye oo muhumno la yaqiininayo la jasminayo cadaaladooda وكان لوح لو يروح ما درمينه إنه يروح أدانا يوصل نعطيه إنه فاسق ما كان درمينه حالتي سنتجاه له إن الله يقول هو مطمئن لكن الصحابة لما إلى هذا التعبير إلى هذا التسكير إلى ما هو إلى قدره فكان بها حديث ليس بينه درم لقنا هي عينتيس وهذا أبو هذا الله إله أما سيدي لما أنتم كل من الصحابة ويهي أدانا إلى هيسما يركز كل واحد مقبول صدر أبي حديث ولا أقبل إياه مرسل كل صحابة هذا يمكن يعني أصحاب الاستيرين بخلاف كيس الصوم القيام استوى قول مرفوض فصل وإن كان هديهم مراسيل غيرهم أصحاب الإبدي أنا إن مراسيل شروعية نظرت إبنا تفسير بدين سواء ليس معنى كده مسألة التفسير بين ذوي فإن كان هدوية من مراسيل غير سعيد من مسيبة لو مدى الشافعين وقص على يسري بالمذهب بدل هو ما أنت hadduu yahay saciid ibnu musayib cilmi aan ahayn wixii uu ira saariyey lam yucmal bihi laguma camal falayo kollayna dee madhabku saasun kuma dhammayn oo deynay waata musalkuna kuma soo aragnay mursalku umuuro xooriyo inay jiraan waa shaaficina risaladiisa ku sheegay umuuraha hadii loo helo waa ka mayaaqoobay uu xoogoobayayo waa la aqbalaya ictidaadkii haddii laakiin aan taasi jirin ayay tan tahay haddaba wuxuu leeyay bal saciid iyo dadkii kala kala qaad saciidna waa taabici weyn marka aan horena dikrigiisa u soo marnay oo dee aada u mashhuura ah raggii taabicinta ugu mudnaa ka mid ah bihii awoodina waa saxaabadii rasuulkay kaga mid yihiin haddii haddaba dhibin aan saciidahayn mursalkiisa iyo lam yucmal bihi laguma camal falay وقال مالك وبل تاسوية أما سعيد وحلقية وليوا إنه ضمنيا مركزا مثلهن أن لفظي بكير تبسدون إن شاء الله تعالى وأنا عشرة بربير إيمك شافعية أكثر إيه وأنا المحدثين تنقل كل هذا سعيد ما شكر صارنا وهذا بسم الله صحيح سبيل وليس كلها ولو إيراد على لسان الخصم أيتاي يا المرسل بمركع بأصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار بوحي بيسو حجرها ويرى أمر من لحدنا وكلا محدثين تقول كل ويا فقهاء الدول شافعية من أبي وريا وهل كان هذا شافعي أو كيسا ويا مرسل فإن الله أقبل حتى وحكى الحرور بالبوهر وقال مالك وابو حنيفه وحيدا الامام احمد بن روايه مشهور تايه تمتاي روايه وقول قاتل وافق سيهاي يعمل به ولو عمل فليا مرسلكي كل دام لك لهين ارسال كان لك لهين كالمسلم سيا مرسلك وقال لو عمل فليا يا لو عمل فليا وقال عيسى بن أبان وحول ومن دحر فيها كم يوم ورسى مري إن كان هدوه هي مرسلك من مراسل التابعين تابعين مراسل شعبي وتابع التابعين قبلة وده أردت له متى مخاتك عين خير ذلك وقرني تابعين أمن تابع تابعي أي حديث إرسالية ونقبلنا وده خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقرنت مفضلة معهم وإن كان هدوه مرسلك من مراسل غير الدكتي يكسب maraasilshooda yahay lam yuqbal lama aqbalayo ilaa an yakuuna almursalu ka irsaaliye ee qaala rasuululahi sal allahu calayh wasalam yidina maalan imaaman inuu imaam yahay mooye nawaa'imadii dee waaweyneyd uu kala mid yahay mooye taasna mursalkiisa waan aqbalayna الشيخ أحمد رحمه الله تعالى والدليل وحا الدليل على ما الله تعالى دعاء مرسل كينا لا أقبله بل سعيد مرقى لقاه وبل سعيد سعيد كلام دار إليه مرسل كينا لا أقبله بل لا يبقى وأنا قول تابعين محدثين تاي قضاء الشافعين قول كودا وإمام أحمد قول الآن بكيس أبي مشهور كان ينبع قول كلام إليه إلى إن العدالة عدالته شرط بشرط وحيته في صحة الخبر خبر كسحدي سمعنا خبر كلا أقبل يا ما صحية وحشر بوا رجل ورمي إلى عدالة أسقناطي والذي كي تلك لجتي تسمية الملعون سكن لجتي اللهودي إيه أن الشيء يجوز وحد بنان أن يكون عدلا إن روح عدالة أسقناطي عدي إليه واصل تدلوي بنانتي ويجوز وحد لو مشى احتمال أه oo meesha ku banaan allah yaquuna inaanu noqon ajran ruux faasiqa inuu yahay nimada ciise laynooga sheegin kol haddayn cayntii cayntiisii garan laanahayba xaaladiisina ma garanayno cayntiisina kala ma garanayno wuxuu yahayna ma garanayno inaanu codlahayno way bannaan tahay marka koladii arrinku taa yahay shardigii khabarka lagu aqbali laana cadaaladu inay noo sugnaato tahay falaa yajuusu qabuulu khabari ruuxa aan la magacaabin in laga sheegin khabarkiisi la aqbalaa ma bannaana xataa yuclama ilaa la ogaado waana qowl aad u wajiho waa daliilkii qofka iskala daaya sadobal maalan maamasalixibaa kuwa soo aragnay haddii ruuxu magacaabo yahay laakiin aan magaciisii la sheeginoo laydhaha fulaan ama ibnu fulaan isagina aan garan laanay cayntiisii magaciisii waan haynaa laakiin cayntiisii waan garan laanay majhuul cayn iyo xataa majhuul bexaal oo kale iyo waa tii la celin jiray xadiiskiisa waa laga aqbalay waxaan loo aqbalayna kol haddii aan isagii habeenka inaan u garanayn magaciisa aan haynay cadaabadiisina ma garanayno isagoo hebel hebel aan u garanayno kol haddaan macrifo ciduu leh aynaan helin oo inoo sheegta ruux keliya inuu waxa ka warinaya yahay xadiidkiisii waa la celin jiray dee markaa kii aan lagaga sheegin in la hadal qaadina iyada min baabi awle weeyaanoo waa saas in markaa cadaaladiisii ma garanayno kol haddii inaan garanayn kol haddaan cadaaladii la garanahayna waxay ahayd dee cadaalada oo sugnaatin baa la aqbali lahaaye cadaalada aan la garanayn waa ruuxuu dee markaa wuxuu la mid yahay furitaan cadaalala-aan ku ognahay saa daraaddeed falaa yajuusu qabuulu khabari xataa yuclama fasbab wain kaana min maraasil ibni masayid allah subxana wa tacaala وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي إرساله عندنا حسن mursalkiiba ama maraasiifiiba inoo socotay marka waxaana inoogu dambaysay bal mursalkii saxaabiga isagu waa xujo oo waa la aqbalaya oo waxaan ama arrintan keenaysa in la daciifiyo mursalka aan saxaabi mursalkii ahayn ee ah ruuxan meesha maqan baynaan cadaaladiisiiyo xaalkiisii garanahayn taas ayaan meesha jirin oo asxaabtii dee cadaaladoodii baa inoo sugan saa daraaddeed haddaynaan garanayn iyo haddaan garannaba kollay cadaala hadday sugnaatay xaalkood in la aqbalo un weeye wixii dee akhbaartoodii taas laakiin mursalkii aan cid aan saxaabo ahayna irsaalsayde irsaalkuna imaka halkii mustalax iyo iyadoo taabici lagu khaas yeelo ma joogno inqidaac dhammaantii baa meesha inoo imanayeen ayaa wuxuuine lagu u kala qaaday inuu mursalkaas irsaaliye xadiidka uu saciid yahay iyo inaanu ahayn haddii aanu saciid ibnulmusayib ahayn wuxuu inoo soo sheegay dee bal inaanu xujo ahayn xadiidkaasna dee bal aan sidiisaasun iyadoo irsaalkaasi jiro wax kaloo keena inaan ku aqbalaana aanay jirin aynaan aqbalahayn taas bay noo soo sheegay aqwaaltaa ka duwanoo culimmadu ay leeyihiinna waan soo aragnay marka halkan wuxuu inoogu sheegayaa haddii uu taabicigii shahiirka ahaa ee raggii taabiciintii ugu mudnaa ka midaa saciid ibnulmusayib ya-diisana waaba inoo xarakaysan tahay oo saasaa labadii gooreedba inoo xarakaysan oo kasra xarakaysan laakiin haddii aan nidhaahno almusayabna waa shay jaa-is oo bannaan walow ay culimmadu soo naqliyaan inuu yar inkiri jiray ama aanu jeclaysan jirin in aabihii musayab la aqriyo musayib mooyiin waa isaga uun magacuna magaca laga bixi jiray weeyaane laakiin qolooyinka kale oo ruwaadda kaba mida ama culimmadii kaba mida khaasatan ruwaadda xadiidkay kuma jiraan ee magaca iyagu leh iyaga kasradan lamaba aqriyo oo musayib lamaba ilaahee magacu sidiisa kale waa musayab uun waxaan ahayn waalidii saciid oo isaga labada wej loo soo naxliyo haddaba bal hadduu ibnulmusayib yahay maraasiisheed ayuu halkan nooga bilaabaya wuxuuhi markaa mu'alifku wain kaana hadduu yahay mursalkaas ama xadiidka mursalkii min maraasiil ibni lmusayibi ibnulmusayib wuxuu yersaariyey oo macnuu xadiid baan helay xadiidkan saxaabigiisii maba magacowna laakiin saciid ibnu musayib baa warinaya oo rasuulka ilaahay u tiiriyo i rasuulka ilahi baa sidaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqad qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yidhi رساله رساله ابن المسيب وي ابن المسيب وحي إرسالي أما إرسال كيسو عندما أكتنب حسن موافي عن يهي ساسب الرهن الصغير أما كتاب الرهن الصغير أو كتبت أم كومد أي ساكد يلي أو أبطيب وقفي عن يهي تاسبولم marka hadalkiisan uu shaaficili xasan weeye de haddaan xasankiina eegno ka dhigno xasankii daciifka iyo saxiixa muqaabilka ama qasiimka u ahaa dee xasanka waa la xijaysan jiray abtayada xasan buu ku yahay saasuu yidhi hadalkiisan uu kitaabkiisaa ku yidhi talabaadna xadiid ee isaga waxyaalihii uu irsaaliyey ka miduu soo qaaday baa jiray فمن أصحابنا أصحابتنا وحكامنا من قال كل مراسيله مراسيش في حجة حجة وهي وهذا كان حسن وحي كذلك أنت ولا حجة سنة يا يو وحي ابن المسيب إرسالية حجة وهي محانا حجة أتعينا حدف إيا إن ماشي روح مطية هي صرت قرأ أيتينا وصحابي أهي إنه ماشي احتمال كاسي قائم وهي لأنها مراسيشها سعيد فتشت ولا بحثيي oo duruqdeedii iyo asaamiideedii iyo wixii baa la baxsiyey oo la baadhbaaday oo la tatabucay fa wujidat waxa la helay kalle waa cibaaradan ku soo agna waraqaadkiin kulluha axaadiista uu warinayo in saciid ee uu rasaaliyey rasuulka ilaahay uu rafciyey dhammaanteed waxaa la helay masaaniida masaaniid inay tahay ujeeddadii isnaadkeediibaa waa la soo helo in saxaabadii loo tiiriyo sanadkeedii la dhan yahay ee axaadiis musliga tahay tii baa la soo helay macnaa waa miisaday leeyihin markaa iyo khaaso aanay dadka kale lahayn oo dadka kale waxyaalaha ay irsaaliyeen marka la tatabuco dee waxaa la helayaa axaadiisa marka ay irsaaliyeenoo mursalka mooye sinad kaleba aan loo helin laakiin isaga markii la tatabucay wixii uu irsaaliyey iyadoo saxaabadii lagaba warinayo iyaguna rasuulka ilaahay ka warinayaan baa la helay markaasaa daraaddeed waa la aqbalaya waxay yidhaahaana inta badan qolooyinka qowlkalna inteeda badanna waaba suhrigiisii abu hurayra abu hurayra inantiisa inanta ayuu qabay in abu hurayra u qabay saciida ومنهم علماء الشافعية وحكام بدا من قال كل هي أي مراسيل سعيد سعيد مراسيل شيسو كغيرها غير كيلو مراسيل شكلا أيوم بين لم يتهج وشافعي دي أكتيسة وإنما استحسنها وافي عن يسيون الشافعي الشافعي مثلا ولي رسالة عندنا حسن استئناسا بها وهشي وسوي هشان يوجدده لأنها حجة حجة مع إن السيدة وطال وسي حديث كمسند قال له حجة سنة يوم فماشي وحال اعتبار بجلسة هذا عبارة عن استئناس وعبارة لكم بدل يعتبر بها أيوة معنى اعتبار بجلسة وحوية الدين الماشي بأن حديثك إيادو عن هلا يوم ويرسالنا يسوى مسألة أوكلة إن وحي أصوبنا inuu wixii noo xoogeeyo oo maaha in isagu keligii gaar ahaantiisa aanu xujaysanaynayo tabiyo ayuu u soo badaa markaa kuwi kale maraasiishii kaleu ka raajaxsan yahay umuraha ay sheegeen daraaddeed maraasiishii kaleu ka raajaxsan yahay oo waa wax istinaas maaha ixtijaaj ahaan ictibaar ahaan iyo istinaas ahaan baa loo soo qaataa haddii loo baahdo in wax la raajax yeelo ama wax la xoogeeyo waxbay xoogeyn kartaa maraasiishiisu waxbay raajax yeeli kartaa marka ictibaar ahaan baa loo soo qaadanaya taas booli بل ما خلاه دي قول كل منا إن وحوي إن ما مد اسمه علماء الشافعية بلك أتبع هذا الكيس الشافعي ده كحن بارة حسن نمو أو كبير الصاد هذا كله الرئيسي وما ورقات كان قصة أرمي مرسل كيس الجارهان إن سيس لو حجيسني مركا دليل نقنا يلا حجيستو وعلماء قارنا كل يغوله مراسيش السمركي لا تتبعي waxaa ku jira kuwa aan la arag oon la helinba iyadoo musnado abiwaji min alwujuh mursalka mooyaane aan loo helinba isnaad kale ayaa kaba mida waxay ka dhigeen dee waa tarjiixun inuu soo bado kuwii kale uu ka raajaxsan yahay markaa taqyid keeni ictibaar buu keeniyo اxtijaaj looma soo qaadanayo waa lasoo si wax lasoo weheshanayo oo kaloo adigu wax lagu raajax yeelayo oo haddii tarjiix loo baadiyo taqwiya ayaa la isticmaalay kole kole inta hadalkaa lena khadiib albaqdaadina ka mid weeye kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih bayhaqina isagoo hadalka isna dheereeya ka mid weeye qolooyinka taas leh kitaabkiisan manaaqibu shaafici ee shaafici uu kagaba hadlo ee guud ahaanba waa kitaab laba mujalad koo madbacaysan oo kollay idaacibni kala duwan ay kuba sugan tahay kitaabkiisaasna waa imaam naweyne hadday noqoto sharxu muhadabiyo kitaabkiisan irshaad la yidhaaho irshaadu dulaab alxaqaa'iqa marka hore ibnu salaax muqadimadiisa uu kusoo ikhtisaariyey markii dambu haddana dibkaa usii ikhtisaariyo kitaabkiisan taqriib la yidhaahaye siyuudi uu ku sharxa tadriiburaawi ayuu dib ikhtisaarkee waa kitaabka dhexo dee kan ka yar waasacsan oo masalada markuu mursalka joogo uu yar baxdiyo hadallada labada imaamna soo qaado ayuu marka dambe khulaasadii ka dhigaa dee waa laba imaam oo marka la eega madaab ahaanna aqoontii fiqigeeda iyo dee a'imadii iyo dee aqoonta sare u lahayd madhabka ahaa iyo fiqiga xadiid marka la eegana iyaguna a'immadii xadiidka kaba midoo cilmigii fiqigiiyo cilmigii xadiidba kulansaday markaasuu qowlkoodii kaba dhigay arrinku inuu istinaaskan yahay ama ictibaar iyo in wax lagu xoogeyn karo oo markaa dee daciifka kalea mid ictibaar u suubada oo kolkolkii xasan likhayrihii noqonayay oo isagu xoogoobaya ama la xoogeeyo oo isagu xoogoobaya ama isagu xoogeynayaba taas inuu daciifka kaleba ku jiro waa noocii oo kale unbay kaba dhigeen kolleyna waa qowlka uu doorto bal maalan qowlka dee a'immada qaarkood sida qafaal iyo iyaa kuba tegay xasannimadan aan hayna daahirkeed oo yidhi waa xuja agtiisa shaaficina waa jirtaaba bal markaa mursalkii ibn ayib labada qowl baa kuba sugan kolley aqwaasha irsaalka iyo umuuraha kuba sugan dee intan uu inoo dhigtay ma wax dhici karta toban qowl iyo in ka badan inay noqoto aqwaasha culimmada ay leeyihiin oo haddan kolkol taabiciinta kale la kala qaadqaado ninka aan hiqa mooye nin kale aan wax ka warinayo kii cid kastaba kaba warinayo kaa hiqa mooye cid kale aan wax ka warin baa la aqbalaya barhkood ay yidhahaan adigu waa taa oo kolley dee kutubta musalaxa ama kutubtay irsaalka u khaas yeeleen sida jaamiculmaraasilka uu leeyahay calaa iyo aimadu kolley ay kuwa ururiyaan kutubta usuulkana dee kuwooda sii roonroon sida albaxrulmuxiidka zirkashi oo ilaa dhowr iyo toban qowl gaadhsiiya masalada iyo tatabuca waana nin muxaditha nin faqiihna ah taasna waa jiraane bal labadaa qowl buu inoo soo dhigtay xagga marka la eega madhab ahaanun faslun waama idaa qaala hadduu yidhaaho raawigii akhbaranii akhbaranii hiqatu can zuhriyi waa cibaaradan ruux lagu kalsoon yahay ayaa ii warramay oo zuhri buu iigaba warramay taas buu yidhi macnaa cibaaradii imaka muu odhan oo ruuxii muu magacaabin hebel muu odhan ee wuxuu yidhi ahiqa lafdiga ahiqana dee waa kelimo keenaysa raawigan lagu sifeeyey hiqanimo raawi ay cadaala u sugnaatay inuu yahay iyo dabdina uu sugnaado labadaa wasfi ruuxii kulansadee cadaala iyo dabdi ayaa hiqa la yidhaha khaasatan curfigii mutaqadimiintii walow markii dambe barhkood dee intaa uu hoos uga yar dhaadhaco dee yar tasaahulyimi markii qarnigii afraadiya lasoo gaadho kolkol ruux dee la ogayay riwaayadiisan iyo kitaabkan uu warinaya inuu dabdisan yahay isagu dabdi caynkaas ayaanu lahaane laakiin kitaabkiisu u saxan yahay ay hiqa iskaga idlaaqeen bal markaa taas horta way laakiin imaka halkan maxay meesha tahay waa tay ka cabirayeen aynu halkii musalaxaa kusoo marray atacdiil cala alibhaam ruuxii oon la sheegin magaciisii ayaa la tacdiilinaya oo imaka ruuxii magacii muu sheeginba hebel muu odhan oo imaka kuyay ma garanayno haddana waa kan tacdiiliyey eele waa ruux lagu kalsoon yahay cibaaradaa weeye ahbaranii hiqatu waa tacdiil cala alibhaam can zuhriyi fahuwa kalmursali xadiidkaasi wuxuun buu laba mid yahay xagga xuja inaan la xujaysanahayn mursalkii buu la mid yahay kolley cinda almuxadisiin dee marka la eego usuushoodii aan eegno waa usuuliyiinta qowlkood ama barhkood qowlkood oo majhuul haddii ruuxaan la magacaabin xadiidka sanadkiisa ku sugan yahay bal haddaan xataa tacdiilkanba la soo gaadhin ay kaba cabiraan inuu mursal yahay oo kol haddaan la garanayn si wax dee kii aan la sheegin oo ruux iyadoon laba sheegin magaciisii ama aan isagiiba la sheeginuu laba mid yahay si isaguba ina odhan doono laakiin markaan eegno cinda ahli lxadiid oo kale ee tani imaka mursal irsaal meeshii ma jiro sanadku waa sanad musnada ama mutasil oo xidhiidhsan ee dee ruuxaan la aqoon ayaa sanadkii ku sugan bay noqon ee meeshana waxaa imanaya tacdiil caynkaas iyadoon ruuxii la magacaabin ninkuu imaamba haba noqdee ma laga aqbalaya inuu yidhaaho nin iqaa xadiidkan ii sheegay nin iqaa oo lagu kalsoon yahiya xadiidkan ii sheegay manaanu magacaabin arrinku kaa weyan marka wuxuu uhi sheekhu kani wuxuu la mid yahay mursalka aan la xujaysanayn sababtuna lianna hiqata ruuxan hiqada ah ee uu yidhi akhbarani hiqatu majhuulun waa ruux aan la aqoon oo laga jaahiyay cindanaa agteenna fa huwa isagu markaa bimansilati man shaksi mansiladii buu ku sugan yahay lam yadkuru aanu sheegin aslan haddii aanu yidhaahon dee isagoo dee canizuhriyi isagoon lababa kulmin oo halkaa waa sida ay u dhaxayso taasunbuu la mid yahay isagoo riday oo kaleu lala mid yahay adugu bal atacdiil cala alifhaam kolley waa masale iyadana dee aan soo aragnay oo kutubtii masalaxa khaasatan kuwoodii ugu dambeeyeyna waan kuba soo aragnay arrinkuna waxaa jirta culimmada qaarkood oo haddii dee nin imaamo hadduu yidhaaho intuu ruuxii inoo magacaabo heel waa hiqa oo waa lagu kalsoon yahay bal maalan aan ka aqbali laynoo ehelkeeda hadduu sanoo kale yidhaaho waa la aqbalayaa barhkood iyagu qowlkoodu ahaa waa jiraan laakiin waxa weeye halkan tay raajax yeelaan atacdiil cala alibhaam saasuun dee kuma aqbalayna yidhaahaanoo waxay leeyihiin dee waxaa dhici kartaba hadduu ruuxii magacaabo oo kolkolba xaggan dee asbaabtii jarxiga iyo tacdiilka waatan culimmadu san masaa-ishan kale ee furuucdaba ay isugu khilaafaan bay taasba isugu khilaafaan ruux shaqs imaamo dee nin ama shaksi imaam agtii hiqa ku ah ayaa ka kala daciifiya marka hadduu inoo magacaabo dee markaasaan garan lahayn in taa inaan ku waafaqayno uu hiqo yahaye de inuu ijtihaadkiisa yahay agteennaba aanu hiqo ku ahayn waxaa dhici kartana ruuxaan dadka kale agtooda hiqo ku ahayn ama wuxuu isagu aanu ka ogeyn lagaba og yahay inuu bal maalan taas uu noqdo ruuxaasi markaa kol hadday taa tahay iyada hiqadan ama tacdiilkan cala alibhaam xujo ma noqonayo bal taasna waa oo dee arrintaa xujadaas baanay laba yimaadeen culimmada qaarkood qowl kaley soo geliyeen halkan waxaa ninkan hiqada isticmaalaya in la eego hadduu nin imaamo aimadan mutabiciinta ayay sida shaafici oo kale iyo maalikiya way isticmaalaan bal markaa uu yahay ciddii madhab ahaan ku waafaqsanayd ee dee asxaabtiisa ahayd buu iyaga u sheegayaa agtiisa xujadu inay ku sugnaato haddii aanu xataa hiqaba odhan qowlkiisanba waa kuwin taqliidsan jiray marka fii xaqi man yuwaafiqahu fi lmadhab dee waa ruux la aqbalayo laakiin hadal uula yimi nin kaloo ishaystaan ama ay doodayaan inuu u xujaysta ma aha oo kii kale maayaba waa fii xaqi man yuwaafiqahu fi lmadhab inay qowlkiisa mujaradkaabay taqliidsan jireen ay aqbali jireen kana inay taa aqbalayaan bal taasna waa qowl bal waxa weeyaan kani waa tacdiil cala alimaam wa ama khabaru lcancanati cancanada khabarkeedii oo maxaydaa qaala hadduu yidhaaho xadaanaa malikun can izuhriyi ujeeddadu waa marka raawigu aanu xadaanii iyo akhbaranii waxba odhanaya can iyo wixii maxalkeed lala yimaada sida can oo kale ama meeshay dejisan wuxuu leeyahay fa huwa musnadun kol haddii dadkani dee isa soo gaadheen ama ay kulmeen haddaan eegno shardiga barhkood shardiyaan ninkana aanu mudalisahayn tadliiskuna waa inoo dambeeyaaba uu keeni doona aanu mudalis ahayn xadiidkii waxaa cantan laga dhigayaa si wuxuu dee waxaa lagu xambaaraya un itisaal baa lagu xambaaraya hadduu dee mudalis noqdo cantiisa laguma xambaaro haddaanu ninkan ninkan sooba gaadhin ama aanu laba kulminna dee cala alikhtilaaf fi dalik iyadana cantiisa itisaal laguma xambaaray lakiin kol haddaani waxaasi jirin cantani waxay la mid tahay un isagoo xadaanii yidhi ayay meeshay dejisan tahayo waa xadiid musnada wa min annaasi dadka waxaa kama mida man qaala ku yidhi xukmuhu kaa cancanada khabarkeedu xukmulmursali xadiidkan la irsaaliyey xukumkiisa weeye wa haadaa khadaun kaasi waa qowl khada ah lianna daahira sida muuqata cibaarada ka muuqataa waxa weeye annahu samaacun can zuhriyi bal maalan maalik hadduu saa idhaaho dee tadliisna isagiina laguma yaqaanee zuhrina waa sheekhiisii uu laba kulmaye inuu zuhri wuxuu ka maqlay ay tahay wain kaana bilafdi lcancanata cancano lafdigeedba haba yimaado oo can fulaan haba yidhaaho fa wajaba markaa waxa waajiba an yuqbala in la aqbalo faslun وأما إذا قال هدو إلى أخبرني عمرو بن شعيب عن محمد بن عبد الله بن ألا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم baltaa uu yidhaah kolley waa umuuro aan salaxii kusoo aragnay fiicanta inayna balla muqaaranaysaan haddii ay wax ka yarbasisaayeen halka walow masaladan dee kutubta usuulkaa waasica ay si un u wada dhigtaan ay umuurahan iyo musalaxa ay ku kulmaan meesha haddii bal ujeeddadiisu waxa weeyaanuun waa nuskhada camr bnu shacayb can abihi can jaddi waana nuskho shahiira oo xaadiid badan oo fiqhiyaad oo kutubta sunanta inoogu sugan lagu wariyey weeye bal markaa taas buu inoo sheegayaa oo ujeeddadu haddii uu sanadka ku sugan yahay un weeye guud ahaan camr bnu shucayb can abihi can jaddihi laakiin muxuu sheekhu inoo faa'iideeyey abtirsiintiisiina inta badan wuxuu u yimaadaa san uma yimaado kutubtii camr bnu shacayb can abihi can jaddihi buu u imanayaa oo dee asaaniidda uu inooguba sugan yahay sunantaba iyo dee musnadka imaam axmed iyo waxaa magacii buu inoo dhameeyey maanta oo aabbahan iyo awowgan oo wuxuu ihi waxaa ninkan la yidhaha camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi bni camr bn alcas marka cabdillahi bni camr bn alcas waa saxaabigii macruufkaan garanaya cabaadiladii kaba mid ahaa camar ibnu shucaybna waa xusan yahay laakiin marka maxaa inoogu jira labadan damiir ee can abihi can jaddihi waxa inoogu qarsoon waa muxamed dee walow muxamed iyo cabdullaahi labaduba dee halkan bay inoo soo gelayaan bal sanadka caynkaasoo ujeeddadu haddii sanadkii tarjama nuskhadaas ama nuskhada uu xadiidka dee nuskhada sanadkan laguba warinayo xadiidka uu kaba mid noqda ama sanadka uu taa yahay fa yakuunu mursalan xadiidka caynkaasi mursal weeye sababtii muxuu ku cileeyey liannahu yaxtamilu waxa suurtagala an yakuna dalika an yakuna inuu noqdo dalika waa xadiidkaas dee uu warinayaa maanta can iljaddi aladnaa awowgan dhow awowga dhow ee camr bnu shacayb can abihidan can jaddi dee awowgiisa dhow waxa weeye waa muxamed ibn wahuwa muxamed ibn cabdillahi bn camr bn caas fayakunu xadiidku wuxuu noqonayaa mursala ina waa nin taabiciye wayaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna inuu noqdo oo waxa weeye damiirkan waxa weeye dee can jaddihidan iyo xadiidka cidduu kaba warinaya can jaddihi alaclaa awowgiisii sare oo ah cabdullaahi bni camrin wahuwa cabdullahi bni camrin fayakuunu xadiidku wuxuu noqonayaa musnadan musnad buu noqonayaa oo dee inay kol hadduu saxaabi yahay waa xadiid musnadoos niwaan falaa yuxtaju bihi marka xadiidkii kol haddii taradudka iyo shakigaasi jiro lama xujaysanayo xadiidka caynkaasi camr bnu shacib can abihi lagaba warinayo liannahu yaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa alirsaala irsaal oo de waa inuu awowga dhowba loo jeedo oo taas waa ixtimaalaya walisnaada isnaadna waa ixtimaalaya falaa yajuusu markaa ma banaana ihbaatuhu bishaki in shaki lagu sugo xadiid macnaha waxa weeye horta nusqadan si aan soo sheegayo waa nuskho dhan oo axaadiis badan oo fiqhiyaad u badan oo kutubta sunanta inoogu sugan oo fiican iyada lagu wariyo camr bnu shucaybna waa nin taabiciya culimada qaarkood ayaa waxay ka dhigeen inuu atbaacu taabiciintii kaga mid yahay laakiin taabiciin badani ay wax ka wariyeen hase muqadimada ibnu salaax iyo dhacday imaam nawowi oo dee isaga bal markaa ku raacsanaana sa dhacday weeye kitaabkiisan almajmuuc muqadimadiisa ta dhacdayba weeye kollay hortoodna waa la yidhi oo ibnu dee markaa salaax cid ka horraysay baa qowlkan lahaydba laakiin dee waxay culimmadu yidhaahaan may arrinku saas ma aha dad saxaaba uu la kulmayna waa la hayaa isagu horta waa nin taabiciya marka asaanidiina can amr camr bnu shacayb can abihi can jaddihi buu u imanaya aftirsintiisna waa kan noo dhigtay markaa ishkaalku halkuu jiraa waxa weeye can abihi ishkaal ma jiro oo abihi waa shucayb waana nin taabiciya isaguna laakiin can jaddihi damiirkan ayaa dee meeshii muxamed iyo cabdullaahi bnu camrin baa labadiiba jaddihi damiirkani wada ixtimaalaya haddii aan ka dhigna cabdullaahi bnu camr bn caas waa saxaabi oo sax xadiidkii sanadkii muttasil buu noqonaya xataa suurada barhkood